mar kale ayaanu idin leenahay dhegaystayaal ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan caafimaad iyo farxad ku ciida caalamka islaamka oo dhan iyo wadamada kale ee ay ku nool yihiin dadka muslimiinta waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda ciid al odxa oo ka mida labada ciidood ee ugu waaweyn islaamka mas-uuliyiin kala duwan ayaa fariimaha ku aadan ciidda u diray shacabka muslimiinta waxaanu idiin haynaa warbixino ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka ay soomaalidu degan yihiin waxaana aynu ku horeyneynaa magaalada muqdisho waxaa warbixintan kasoo diray cabdiqaadir maxamed cabdule
takbiirta salaada ciidda ayaa maanta laga ooga masaajidda ku yaala magaalada muqdisho maalintii koowaad ciidul adxa ayayna dadka u dabaaldegayeen masaajidda ku yaala magaalada muqdisho garoommada lagu ciyaaro kubadda cagta ee barxadaha ayay dadka saaka salaada ku dukadeen dadka muqdisho maanta waxay isku hambalyeynayeen maalintii koowaad ciidul adxa iyadoo mashquul badan laga dareemayo xaafadaha iyo waddooyinka magaalada qaar ka mid a dadka maanta u dabaaldegaya maalinta koowaad ciidul adxa ayaa la hadla v o a iyagoo salaamay eheladooda alxamdulilah magacaygu waa fatxi axmed dhagadheere waxaan leeyahay bahda v o eda ciid mubaarag ciidul adxa waxaan rabaa inaan ciid mubaarag dhaho faamiligayga ugu horeeya aabahey axmed maxamed aaba macaane ciid mubaarag sidoo kale abtigay cali geele cabdulle ciid mubaaraga kuley abtigay dahir geele cabdulle ciid mubaarag abti macaane abtigay axmed geele cabdulle waxaan leeyahay ciid mubaarag ciid mubaarag abti macaane dhammaan faamilkayga oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarag caruurtayda sidoo kaleeto ciid mubaaraga ma ka maqnaydin waxaan sidoo kale sodohdayda xaawo muumin cabdulle waxaan leeyahay ciid mubaarag waxaan aada u salaamayaa caruurtayda abood maxamed waxaan leeyahay ciid mubaarag anoo ah magaceyga dastuur cabdulaahi xaaji waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan reer cabdulaahi xaaji maxamed cabdulaahi xaaji sabaax cabdulaahi xaaji kooka cabdulaahi xaaji saare cabdulaahi xaaji maryan cabdulaahi xaaji iyo caruurteyda sagal maryan iyo soomaali weyn bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waxaan xuseen xareed maanta si wanaagsan u ceedinay magaalada caafimaad iyo barwaaqo dadka ilmaha aad bay u qurux badan yihiin heladay dhammaan way fiican yihiin maasha allah ahaayeen halkan waxaan anoo dadka ka faa'idaysanayo waxaan halkan ka salaamayaa xaasigayga khadiija cabdullaahi cubayd iyo carruurteeda inay caafimaad ku ciidaan iyo barwaaqii bashbash sidoo kaleeto ehelada iyo familka iyo magaalada muqdiso oo mar kale nabad ah inaan ku wada celino dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajta waxay ka mid ahaayeen kuwa maanta ciidaya maalinta koowaad ciiduladxa sidoo kalena waxay u had maalin shaqo oo mashquul badan ay dareemayeen mid ka mid a dhallinyaradaas ayaana kula kulmay waddooyinka magaalada maasha allah ciid wanaagsan aad iyo aada loo ciiday ciidda meel walba magaalada waa laga dareemayaa sida meelaha oo lagu laysugu yimaado oo hoteelada amba beeraha amba dhinac kastaba waa la dalxiis tegayaa dhinac kastaba waa maasha allah cabdulqaadirokey v o a muqdisho waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday magaalada hargeysa ee somalilan waxaa warbixin haddaba ciiddaasi ku saabsan isaguna hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadaar maxamed cakulle
dadweynaha ku dhaqan somalilan ayaa si weyn ugu dareeray tukashada ciidda salaadul adxaha saaka subaxnimadii horeba waxaana dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ay ku tukadeen salaadii odxada ee saaka garoomada kubadda cagta barxadaha bannaan ee waaweyn iyo sidoo kale qaar ka mida masaajidada waaweyn ee magaalada iyadoo madaxweynaha somalilan muse bixi cabdi uu kala qayb galay tukashada salaada ciidal adxaha qaar ka mida dadweynaha magaalada hargeysa oo ku tukanaya jaamaca magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa hadaluu halkaasi ka jeediyey waxa uu kusoo hadal qaaday dhibaatada uu bulshada somalilan gaar ahaana daayarta ku hayo mukhaadaraadka kale duwan sida xashiishada iyo khamriga waxaana uu sheegay in culimaa udiinka madax dhaqameedka looga baahanya inay doorkooda ka ciyaaraan maanta maxaabiista ku jirta jeer waxaa u badan dhalinyarada xaagaasiyo nooc kasta waxaa waa mashkilad ay u baahan tahay in la isu tago soomaalilan iyo wixii aadamaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa dowladaha dariska in la iska wada kaashado sida laga waxaa ku wariya maalinta ciida ururta soomaaliya ka codsanaya in dagaalka aan la noolay oo muxaadaraadka daryarada laga aafeeyey ee xaafadala jooga ee aan dadku aada u daalay in laga wada noqo oo si cadliya loo wado nabad waa saaran inkasta oo meheradaha iyo ganacsiga ugu badan la fasaxo maalmaha ciidda sida ciidda maanta oo kale haddana waxaa jira qaybo ka mid a bulshada oo iyagu maalmahaasi mashquula tusaale ahaan ciidda cuudaladxaha waxaa dadweynaha inta heli karta dhaqaale ahaan ay suurtagal u tahay ay gowracaan wanka udxiyada waxaana inta badan magaalada kaga shaqaysta xirfadda qalniinka xoolaha hooyooyin iyagu xaafadaha taga oo maalintaasi lacag fiican kaga shaqaysta aqoonta ay u leeyihiin xirfadda qalniinka xoolaha aan maraya xaafadaha magaalada hargeysa ayaan kula kulmay mid ka mid a hooyooyinkaasi saaf xasan ciid wanaagsan maasha allah waa ciid wanaagsan si fiican baa loo ciiday si fiican baa xoolihii loo iibsaday ciid wanaagsan walaa geesta kale qaar ka mida bulshada magaalada hargeysa ku nool ayaan mikrofoonka la dhex maray walaal khadar aad iyo aad baad mahadsantahay magacaygu waa maxamed ducaale Ee, waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool magaalada hargeysa ee maanta farxadda ciidda ka qayb qaatay Ee, maanta waa maalin weyn shalayna waxay ahayd maalin ay dadku soo soomanaayeen oo muslimiinta oo dhan ku weyn marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ciid mubaarak caafiya walaa waxa magacayga cabdirasaaq farxaan maxamed jawigeegu uu fiican yahay aad buu wanaagsan yahay waa ciid alcaafiya baabuurkanaad wadataa maalinta ciidda dhaqdhaqaaqu siduu yahay u wanaagsan yahay aad buu u wanaagsan intaas waa maalin wanaagsan magacaygu waa xalimo xasan ciid wanaagsan ciid alcaafiya ciidda ilaa ciideeda bashbashii barwaaqay nagu gaarsi inkasta oo ciiddan aad mooddo in waxoogaa suuq uu ka hooseeyo gaar ahaana kala iibsiga dharka iyo agabka guryaha lagu qurxiyo marka la garab dhigo ciiddan ciiddii ka horraysay haddana waxaa si weyn u camirnaa dhinaca iibsiga xoolaha maadaama ciidda ciidulodxaha ay inta badan dadka dhaqaale ahaan ay suuragal u tahay ay iibsadaan wanka ciidda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa dhinaca kalena mas-uuliyiin iyo dadweyne aada u tiro badan ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala magaalada jigjiga oo ay salaada ciidda ku oogayeen islamarkaana isugu hambaliyeynayay munaasabadda ciidda sida uu kusoo waramayo wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo jigjiga warbixintan ka soo diray
takbiirtaas aad maqlaysaan waxay hordhac u tahay munaasabadda ciidda carafada oo maanta ay si weyn u maamuuseen guud ahaan bulshada muslimiinta ee caalamka ku nool iyadoo ciidan ay tahay ciidda carafada kun afar boqol afartan iyo laba hijiriyada haddaba bulshada muslimiinta ee dalka etoobiya ayaa maanta maamuusay ciidda carafo iyadoo sidoo kalena kumanaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaalada jigjiga ay isugu soo baxeen aroornimadii hore ee saaka barxadda weyn ee lagu tukado salaada ciidda ee garoonka kubadda cagta magaalada jigjiga si ay markaasi u muujiyaan farxadda munaasabadda ciidda una tukadaan labada rag cadood ee salaada ciidda carafo waxaana bulshada wejiyadooda ka muuqatay shucuur farxadeed iyagoona isugu hambaliyeynayey ciid mubaarak qof walbana uu qofka kale ka dalbanayey saamax tukashada salaada ciidda ka hor ayaa waxaa bulshada halkaasi kula hadlay madaxweynaha dowladdegaarka soomaalida madaxweyne mustafe maxamed cumar oo ugu horrayntii bulshada muslimiinta caalamka kuwa dalka gaar ahaan kuwa deegaanka soomaalida ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda halkaana ka xusay in ujeeddadu tahay sidii loo muujin lahaa farxadda maalinta ciidda ah waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciiddan ha inooga dhigo mid raxmaddaas aan aragno ay noo sii socoto inteenna maaragtay xanuunsana ilaahay ha caafiyo kadib waxaa halkaasi lagu tukaday labadii ragcadood ee salaada ciidda carafo intaas kadib ayaa waxay idaacadda v o a mikrofoonka la dhex martay bulshadii ka soo qayb gashay munaasabadda ciidda waxayna ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed iyagoo dhanka kalena tahaniyad iyo hambalyo u diray eheladii asxaabtooda kala jooga daafaha dunida si ay ula qaybsadaan farxadda munaasabadda ciidda war magacaagaada ku bilaabay asalaamu calaykum waxaan joogaa magaalada jigsiga gaar ahaan magacaygu hadaaya cabdilaahi waxaan leeyahay kullo caam waantum bilkhayr hooyaday aabbahay faamigeyga hooyadin muxsen alaale aabbahay cabdilaahi cumar habaryarta kaltun xuseen dhammaan waan wada salaamayaa walaalahay bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa jacfar maxamed axmed alxamdulilah wallahi aad iyo aad baan u faraxsannahay waxaan maanta halkan aad anigoo farxaddayda maalin joogi qabow oo roob nagu da-ayo oo magaalada jigjiga ay joogeedu ka duwan yahay maalmaha kale ilaahay maxaan ugu mahday inaan nabadgelyo ballaaran ay ka jirto deegaanka iyo dalkaba bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdishakuur maxamed ismaaciil jene faras waxaan ku noolahay magaalada jigjiga waxaan maanta alxamdulilah aan ku soo ciidnay garoonka weyn ee magaalada jigjiga waxaan aad u dareemayaa farxad aad u weyn farxad aad u weyn inta qof ay muslimiin ay ka soo qayb gashay ma malaysan kartid maanta magaalada si nabad baa lagu ciiday la isugu soo baxay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga dalka jabuuti ayaa sidoo kale maanta si weyna looga ciiday islamarkaana looga weynayay munaasabadda ciidaladxa iyadoo dadweyne tiro badan ay u dareereen saaka subaxnimada iyo tukashada salaada ciidda waa sida uu warbixintanna uu ku eegaya arrimahaasi uu magaalada jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse jaamac dadweynaha jabuuti ayaa saaka subaxnimadii u dareeray salaada ciidda iyagoo ku oogay salaada goobaha bannaanka ee loogu talagalay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ku tukaday salaada ciidal adxa magaalada cali sabeex ee xagga koonfureed ee dalka jabuuti isagoo madaxweynuhu halkaasi kula tukaday dadweynaha cali sabeex goobta bannaanka ee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ayaa hambalyada ciidda u sii marsiiyey dadweynaha xagga qalabka warbaahinta isagoo ciid wanaagsan u rajeeyey dadweynaha jabuuti iyo dhammaan dalalka islaamka أيها المواطنون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في هذه الأيام الأغر أن أتوجه إليكم جميعا وإلى المسلمين في أرجاء المعمورة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك muwaadiniinta sharafta badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalmahan u dambeeya ee barakaysan ee ay ka mid tahay munaasibadda ciidal adxa waxaan idiin soo gudbinayaa idinka iyo dhammaan muslimiinta salaan iyo hambalyada ciidda munaasibadan ciidal adxa waa munaasibad diiniya oo karaamo badan oo ilaahay eebba weyne la weyneeyo isagoo ina faray in laysa saamaxo oo laysku naxariisto siduu mar kaste tusaalaha lagu dayday iyo hormoodka inoogu ahaa nebigeennii subanaa nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaan ilaahay eebbaweyne uga mahad celinayaa oo ugu shukri naqaa mar kaste siduu inooga fudaydiyey culayska xanuunka covid anigoo naxariis janno uga baryaya ilaahay eebbaweyne intii inooga geeriyootay iyo inay caafimaadkoodii dib u helaan inta tirada yar ee u jiifta waxaa weli ka socda dalkeenna howlaha tallaalka sidaasi darteed waxaan idinku boorinayaa inaad istallaashaan dhammaantiin si aynu uga badbaadno aafadaasi in acmaasheennu ay noqdaan qaar lagu liibaano oo najaxay dhammaantiin ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhinac kale qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan wax ka weydiiyey xuska munaasibadda ciidal adxa ayaa iyaguna sidan iigu waramay warsame axmed maxamed warsame ka waran ciyaalkiina waad wadaa waa maalintii ciidda bal ka waran wallaahi maasha allah alxamdulilah dee waa kaa reerihiina waa wadnaa alxamdulilah alxamdulilah si fiican baa loo ciidaya bal ka waran xaggii neefafkaas aad bay u jabayn maanta marka loo eego ciiddii hore aad bay u jaban yihiin maanta neefka weyn saddex iyo toban iyo barh buu ahaa Een, sagaal waa la helayay toban waa la helayay alxamdulilah maanta ciidan waxba lama sheeganayo bal ka waran covidka ma istilaashay Een, weli ismaan tala laakiin waan ku tala jiraa حديا اسمي أحمد xaddiya ka waran waad ciidaysaa Waa farxad miidhan ma آه آه in badan baad ciyaaraysaa آه saaka si fiican ma u quraacatay آه maxaa soo cunta maanta cambaabur ma dhacda cambaburka
xuseene maxamed aadan wallaahi ciidan ciid ka wanaagsan banama soo marin ciid khayr qabto bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad muslimiinta ku ciidayaan baanu arkana yaad salaami lahayd maalinta ciidda waxaan salaami lahaa hooyada iyo aabbahay iyo madaxweynaha dalka oo noo jabiyey adhigii uu noo jabiyey dharkii oon ka leenahay mudane madaxweyne waan ku gudoomnay waad mahadsantahay waad mahadsantahay sanadkaad sanadkiisa barwaaqiya bashbash ku noolow awala maxamed xasan alxamdulilah si fiican baa u dhacday alxamdulilah salaadii si fiican baan u tukanay alxamdulilah oo nabad baan ku galnay nabad baan ku ciidnay alxamdulilah rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti ciid wanaagsan magaalooyinka sida weyn ay soomaalidu ugu ciideenna waxaa ka mida magaalada nairobi oo uu yaasiin ciise wardheere warbixintan ka soo diray
dadka reer kenya waxa ay sanadkan la wadaagayaan caalamka islaamka ciidda barakaysan ee ciidul adxa oo dalka oo dhan laga tukaday iyadoo farxadda iyo rayrayntuna ay ka muuqato wejiyada dadka halkaasi isagu isugu imanaya oo masaajidka ugu weyn ee grand mosque ee jamia mosque ilaa iyo masaajida xaafadaha kala duwan ku yaala lagu tukaday oo aanay jirin garoomadii waaweynaa ee dadku ay isugu iman jireen sanooyinkii hore iyadoo sabab looga dhigay coronaviruska oo khatartiisa adduunka ay kusii kordhayso culimada waaweyn ee wadanka kenya ayaa qaybo kala duwan muxaadarooyin ka jeedinayay salaada ciidul adxa iyadoo dadka awooda in ay markaasi udxiyada sameeyaanna ay qalayeen xoolaha oo masaakiinta ay ugu deeqayeen sheikh maxamed muuse waxa uu ka mid yahay culimada xaafadda isley waxaana uu khudbad u jeediyey dadka muslimiinta salaada ciidda
الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مركب الله سبحانه وتعالى أيها الروم حد علينا أولا شكرنا إن السوغر سي مالك أن الله أكتي سكوين مالك أن بركيسا مالك أن أدريبي كتين وقت إلهي وقدر بيتك إلهي acmaasha ay qaban hayaan iyo saaka meesha ay ka soo kal lahaan iyo inta shaqo maanta u taalla waa maalinka ilaahay uu ku magacaabay yowma alxaji alakbar xajka ugu weyn iyo shaqada ugu weyn waa maalinka la qaban hayo waa maalinta buurtii jamratulcaqaba la gaman hayo waa maalinka qofku waxaa weeye timihiisa ama uu iska xiirayo ama uu gaabin hayo waa maalinka qofku uu neefka qalayo waa maalinka qofku dawaafkii arkaanta xajka ka mid ahaa ee dawaaful ifaada loo yaqaana uu samaynhayo waa maalinka xaajiga dharkii uu xirtay maalinkii sideedaad uu iska bedelayo oo uu xalaaloobayo innagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo qadaray oo inoo jideeyey awalan salaada ciidda inaynu jamaaca ku wada tukanno haaniyanna waxaa weeye xoolihii inaynu qallo innagoo ilaahay ugu dhowaanhaynaa haalitana waxaa weeye takbiirta iyo weynaynta ilaahay inaynu muujino jidadka iyo masaajidada iyo meel walba intaa kadib waxaan microfonka la dhex qaaday dadka farxadda iyo rayrayntu ay ka muuqato ee labiska qurxoon iyo weliba salaanta iyo iscafiska isku salaamayey ee masaajida kala duwan qaar ka mida walaal magacaaga iyo meeshaad joogto iyo meeshaad ku ciiday iyo sidaad u aragtay ciidda maanta maasha allah magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi xuseen xasan waxaan joogaa masaajidkii aan ku dukanay sida og tahaba dee waxaa ka jira waddanka coronavirus meelihii waaweynaay oo laysugu imaan jiray layskuma imaanin waxaan ku dukanay masaajidka alxamdulilah aad buu usoo camirmay aad baa loogu dukaday alxamdulilah marka marka u horeysa meeshan waxaa ka salaamaya ummadda soomaaliyeed meel allaale meel allaale meeshay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak aad iyo aad baan ugu faraxsana aad iyo aad baan ugu faraxsana anaga dhan walaal magacaaga iyo meeshaad joogto iyo sida loo ciiday maanta bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar aadan ciise waxaan joogaa magaalada nairobi xaafadda islii walaal maanta ciidan ciidul adxa almubaarak si fiican baa looga ii ciiday xaafadda islii iyo magaalada nairobi guud ahaan muslimiinta dhammaantood ayaan halkaan uga hambalyaynayaa waxaan u hambalyaynaynaa hooyaday oo muqdisho joogta iyo walaalahay iyo ehelkayga iyo ilmahayga dhammaantood iyo asxaabta aanu xaafadda aanu wada degannahay iyo nairobi oo dhan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
walaal magacaaga iyo sida looga ciiday magaalada nairobi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq xaaji yuusuf xaaji xasan waxaa lagagu ciiday maaragtaa si qurxoon si sharaf badan si wanaagsan alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan ku dukanay salaada ciid masaajidka burhani state alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa kuma hadle waxaan u dirayaa hambalyo ummadda muslimiinta dhammaan ayaan u dirayaa ilaahay maaragtaa cibaadada iyo maaragtaa iyo wanaagga ay soo qabteen ilaahay ha ka aqbalo wixii qaldamana allah ha ka cafiyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahay maaragtaa qalbigooda ha isu wanaajiyo qalbigooda burcad allah ha isu mariyo dembigooda allah ha dhaafo ilaahay waxaan ka baryanaa sanadkan sanadka ay maaragtaa balaayada ka xoroobeen allah ka dhigo waa mahadsan tahay sheekh yasicisa wardheere v o a nairobi isla dalka kenya waxaa sidoo kale ciidda looga dabaaldegay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin dad ka badan laba boqol oo kun oo qaxoonti ah warkan waxaa halkaasi nooga soo diray axmed nuur maxamed cabdulaahi banaan qof oo ah dadka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa isugu soo baxay goobahan iyadoo dadku ay isku marxabaynayeen sidoo kaleetana ay isdhaafsanayeen eraye ay ka mid yihiin aan iscafino iyo weliba sidoo kale qaxootinimadan alle subxaana wa tacaala hay naga bixiyo islamarkaana dalkeenni nabad ha ka dhigo xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan laba boqol oo kun oo qaxootiya una badan yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ayaa qaarkood waxay muddo soddon sana ah ay ku ciidayaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mida qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo ciidda kadib la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda asalaamu calaykum magacay waa maxamed cabdisalaan muuse xamiiro soonax oo jooga xerya qaxootiir dhaab waxaa halkan tahniyada ciidda hamilyada uga diriya faamilkeyga khaasatan eh, soonax ree soonax dhammaantood ciidan ciidada dambe nabadgelyo iyo barwaaqo iyo baraaro marka ka waran eh, see maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab maasha allah aad iyo aad baa looga ciiday dhammaan ummadda degan xerada dhadhaab aad iyo aad bay uga ciideen dhammaantood magacaygu waxa waaye deeq bashiir xuseen waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed oo dhan khaasatan hooyaday een, xaliime saciid warfaa iyo reer bashiir carab oo dhan een, marka xeryaha qaxootigaan joognaa si fiican baana loo iiday maasha allah magacaygu waa carab cabdulaahi muuse oo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab Een, dhammaan reer cabdulaahi muuse oo dhan meel ay joogaan dal iyo dibadda waa salaamaya iyo ummadda muslimka oo adduunka dhan magacayga saddexaad maqsuud sheekh maxamed baa la dhaha maqsuud eh, waxaad joogta xeryahan qaxootiga ee dhadhab marka ka waran eh, sida maanta looga ciiday xeryahan qaxootiga ee dhadhab maasha allah sida looga ciida maanta waa maasha allah si aad iyo aad u qurux badan baan u ciidnay ciidda hore inkasta oo korona jiray ciidan maanta aad baan u ciidnay maasha allah Eh, dadku waa isku soo baxeen waa la isku marxabaynayey erayihii hal la iscafiyo iyo sidoo kale waddankii ilaahay nabad ha nooga dhigaa iyo markaas dadka isweydaarsanayeen marka ka waran dareenkaaga meeqa sana ayaad ku ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab toban sanaan ku ciiday Eh, marka hore magacaaga oo saddexaan ka waran dareenkaaga see maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab baa loo iiday aniga waxaa la yidhahdaa cabdiweli maxa- ugaas cabdiweli maxamed faarax looyaan marka aad baa looga iiday aad baana u soo dhoweynaynaa taqabalallahu minha wa iyaak Eh, marka hore magacaaga oo saddexaan bismillaah magacayga waa xabse axmed nuur oo joogto xarada ifo waayo xabso ka waran eh, see maanta looga ciiday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab maanta xarada ifo waa si fiican baa loo iiday inkastoo uu jiro covid nneteen laakiin alxamdulilah waa la iiday Eh, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed xaalayste oo ku magac dhira doctor xaalayste waxaan joogaa dhadhaab ifo Eh, runtii maanta ciid wanaagsan ciid wanaagsan dunida caalamku meel walbay joogaan kaas ahaan dhadhaab ifo ciiddeena maanta aad bay u hooseysay ciidihii kale waa ka duwaneed sababtoo ah cuduradii coronaviruska wuxuu keenay inkastoo welina koronihii weli uu jiro dhadhaab xeryaha beryahan dhimashada aad u badan tahay haddana waxaa jiro eh, farxaddii badneed ee waagii la lahaa haddan lama lahan dhaqaalihii badneed dadka aad u isticmaali jireen ma lahan goroomadii aad loo tubnaan jiray goroomadii ma lahan suuqaqii aad bay ugu yar yihiin Eh, dukaamadii waa iska furan yihiin waagi hore waa la xiri jiray sababta ninka wuxuu ku xisaabtami jiray dhaqaalaha shalay iyo darraad uu sayfgaraya ku xisaabtami jiray marka waxaa ka dareemaysaa magaalada xoogaha eh, xagga dhaqaalihii koronaha uu saameeyey axmed nuur maxamed cabdulaahi gol v o a
Direct from Washington.